shir aan isugu nimid maamulka maamulladu ay isugu yimaadeen puntland iyo galmudug oo gobolka mudug magaalada galkahay waxaa lagu gaaray wadahadal kadib waxaan gaarnay in lasii wado heshiiskii hore in la cayiliyo oo la adkeeyo oo xoogaa buu dabcaye in la adkeeyo oo sidii loogu talagalay loogu looga shaqeeyo qodobka kale waxaa oo aan gaarnay waxaa weeye guddiyadii inay shaqeeyaan oo la soo nooleeyo oo ay shaqadoodii qabsadaan oo ay ballamaan oo isu yimaadaan qodobka saddexaadna waxaa weeye ciidanka isku dhafka inuu shaqeeyo oo uu shaqeeyo oo shaqadii loo loo soo ururiyey ama shaqadii loogu talagalay inay qabtaan tan kale oo afraad waxaa weeye saxaafadda in saxaafadda in qofkii ka hadlayaa uu ka hadlo wax wanaagsan oo dadka wax taraya laakiin uusan ka sheegin wax dhibaato ah oo dhib u keenaya dadka intaas waxaan ku darayaa nabaddu dadka innagay dan inoo tahay guud ahaan innaga iyo ilmaheenna iyo dalkeenna ay u tahay bay dan u tahay waxaa la rabaa inaan si dhaba uga hadalno laakiin si beenbeena inaan uga hadalno maaha uur iyo af iskhilaafsan in looga hadlo maaha waa in uurkaaga iyo ficilkaaga uu isku mid yihi midda kale waxaad ogaataa ninkaan nabadda qaadanow oo waxbaa iga maqan nin kale oo aan nabadda qaadan waxa kaa maqan inaad helayn wax dhibaato kale inay soo gaarayso haddii haddii nin lagaa dilay haddii ma garanaysaa aabbahaa la dilay iyo haddii walaalkaa la dilayba wixii aada gaadhaa waa wax ka xun waxa kuu soo hoydaa ma gaaraysid wanaag ka gaari mayso colaad brofit ma leh faa'iido lagama dhaxlo colaadda colaadda nin baa ku dhinteen nin kuma dhashaa la yidhi colaaddu waxbay baabi'isaa waxna waa burburisaa oo waxbay gubtaa aan iska dayno midda kale colaad beena yaynaan ka sheekayn colaad qabiil huwan yaynaan ka yacni nabad qabiil huwan yaynaan ka sheekayn yaynaan waddanka been ka sheegin aan run ka sheegno wax kastaba waxaa la rabaa siday yihiin in looga hadlo waxaa la rabaa waxaadan qaadan ma qaadan inaad tidhaahid wax aad qaadatana waa qaatay inaad tidhaahid laakiin markaynu geedkoo shishada ka marno inay arrinteennu ku egto ay ka baxdo caloosheenna oo aan mid kale qaadano maaha waxaan leeyahay kulligiin nabad kulligeen nabad aan ka shaqayno dadweynaha meel kasta uu degan yahay nabadha laga shaqeeyo afkana af iyo adinba afkaana u darane afka hala joojiyo